doodiyo alleylehe kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida kusoo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo alleylehe dabuurkaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool iyo nargaradka bulshada si aan iskula qaadaadhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda fursadaha daahsoon iyo dabagelkooda toddobaadkan waxaynu diiradda ku saaraynaa barnaamijka kaswadaag horumarinta afka soomaaliga kaalin caynkeeha ay kaga jiraan dhallinyarada waxbaratay waxaa barnaamijka toddobaadkan marti igu ah cabduqaadir sheekh axmed cabdirashiid maxamed iyo cabdirasaaq xaaji maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada dhallinyarada ah ee dalka jooga farsamadu waa saaxiibka ibraahim cali soo saarista iyo tabintuna waa anigoo cabdicais rabbaaniya soo dhowaada saaxiibayaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'iin caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulistibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulisibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynulcaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusubyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
sida aan wada ognahay ummad weliba waxay leedahay luqad iyada u gaar ah oo dadka caalamka ay ku yaqaanaan ummad kasta jiritaankeedu waa afka ay ku hadasha oo sii jira haddii luqad ay lunto waxay ka dhigan tahay ummaddaas oo gebi ahaan luntay jiritaankoodii dadnimo sidaa darteed afka soomaaliga waxa uu ka mid yahay luqadaha caalamka ka jira walow uu jiro hoosudhac weyn oo xilligan haysta haddaba sidee kor loogu qaadi karaa jiritaanka iyo tayaynta afka soomaaliga kaalin cenkee ah ayay kaga jiraan dhallinyarada waxbaratay afka soomaaliga in la door bido adeegsiga afka shisheeye maxaa sabab u ah su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan hordhigay martida barnaamijka kaswadaag weydiinta ugu horaysa ayaan hordhigay cabduqaadir sheekh axmed cabdiqaadir sidee dhalinta soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan horumarinta afka soomaaliga bismillaah horta haddii la rabo in wax la hormariyo ama hadday tahay af ama hadday tahay wax kalaba dhalinyarta waxay ka qaataan boos muhiim ah laakiin mar walbo sheyga horumarintiisa iyo wanaajintiisa ummad ay sameynayso ama dowlad ay sameynayso waxay ka soo bilowdaan dowladda macnaa waddan walba horumarkiisa wuxuu ka soo bilowdaa dowlad dowladda markay bilaawdo horumarinta shey ama hadduu yahay afka soomaaliga ama shay kale kadib ayay dhalinyarta inta badan sameyn karaan ama ay kusii dari karaan wixii horumarin ah ama fikirkooda ah ay kusii dari karaan horumarinta dhalinyartan wax badan way horumarin way ka qayb qaateen inkastoo dhalinyarta waddanka kusoo noqotay ay yihiin kuwa ugu badan ee afka soomaaliga ee dib u dhigay oo lahjadii ama hadduu qof ka imaado wadamada carbeed ama hadduu ka imaado wadamadan ingiriiska looga hadlaayo hadmar wax markuu imaado luuqadiisa inta badan ay noqotay wadankii uu ka imaaday isigoo yaqaano afkiisa soomaaliya ayuu haddana ka faanayaa uu ka dhigayaa wax aad u hooseeyo taasna waxay sababtay xataa qoladii joogtay dhalinyartii joogtay waddanka gudihiisa inay ayagana noqdaan kuwa afkooda aad uga hooseeyo maadaama sababtay in afkooda aad u hooseeyana ay waxay sabab ay qayb ka tahay burburka dowladdii soomaaliyeed ay kun sagaal boqol sagaashii koodii ay burburtay burburkaasaa wuxuu sabay marka in wax walba oo waddanka uu lahaa uu burburo hadday tahay afkii soomaaliga hadday tahay amnigii wax walba oo waddanka uu lahaa waxay noqdeen wax burburay marka afka soomaaligan wuxuu ku jiraa waxyaalihii dowladdii la burburay ayuu ku jiraa maadaama waxbarashadii afka soomaaliga ogol ay ahaan jirtay dhammaan ardayda wax loo dhigo iskuulaadka hadday tahay hadday jaamacada tahay waxa ugu badan ee ardayda ay qaataan waxay ahaan jirtay afka soomaaliga iyo muqararyadii buwaagteen iyo ku qoran afka soomaaliga laakiin wixii ka dambeeyey burburkii koodii waxay noqotay manaahijtii iskuulaadkii goobii waxbarashadii dhammaan inay noqdaan kuwo afka soomaaliga aan lagu qorin haddii lagu qoran ee lagu qoro kamaad ahaan oo keliya kadib waxaa noqotay marka in afafkii kale ee noo soo gudbaan oo iskuulaadkii ay noqdaan kuwa manhajkii carabiga qaatay oo buwaag carabi ardayda u dhigay iyo kuwa u dhigay buwaag ingiriis ah taasa waxay noqotay marka in ardaydii afka soomaaliga uu dhexdooda ku dhinto qoladii kaloo dhalinyartii ahay oo qurbaha ka imaatay waddanka dib usoo noqdan ay afkii sii afkii ayagan aad qiimihiisii hoos ugu sii dhigeen oo aysan sii adeegsan intii yareed ay yaqaaneenba taasaa marka waxay sababtay afka soomaaliga wax horumar ah uu sameeyey in inuu hoos aada mooye aysan jirin lahjadihii dhanka kale waxaas oo dhan waxaa ka sii liita ama ka sii daran ruux walba oo raba inuu isku muujiyo inuu yahay mutacalim waa mid ka fogaada afkiisa soomaaliya ama hadduu noqdo mid af carabi uu ka hadlo ama uu ka hadlo af ingiriis oo ruuxa maba isku ma aaminsanaba hadduusan ku hadlin lahjad kale ama uusan ku hadlin luuqad kale maba aaminsanaba inuu yahay aqoon-yahan qofka soomaaliga waxay noqotay marka in laga tago oo keliya ardayga marka uu dugsiga dhameeyo afka soomaaliga bilaawiga uu yahay baataajada looga bilaabo afka soomaaliga oo intii yaroo loo qoraayo qoraalkii wixii akhritigu barto kadib afka soomaaliga halkaas looga haro iskuulaadkiina ay noqdaan intooda badan carabiga ay noqdaan ama ingiriis taasa waxay sababtay afka soomaaliga inuu hoos u dhaco taasna waxaa loo gudbi karaa in la helo dowlad iyo ururo u istaaga afka soomaaliga in dib loo kiciyo oo afka soomaaliga la xoojiyo afka soomaaliga waxaa loo xoojin karaa in la helo khubaro turjunta waxyaalaha ku cusub afka soomaaliga sida erey cilmiyeedyada oo kale wax turjum tarjuma in la helo taasa waxay sababaysaa in luuqadii la ballaariyo hadda waxay noqotay mar luuqadii in wax horumarin aan lagu sameynin oo horumarinteeda ay noqotay mid istaagtay intii hore jirtay la horumariyana ay noqdeen buwaagtii wax laga gudbay oo aan baardayda loo dhigin marka waxaan rajaynayaa hadda dowladdii wax badan ayay hadda bilowday oo horumarin ah in manaahiijta qaar dib lagu soo celiyo afka soomaaliga xoogaa la tayeeyo maadooyinka cilmigii qaarkood afka soomaaliga lagu soo qoray inkastoo kulligood aan lagu soo wad qorin marka waxaan rajeynaya in halkaa ay kaga wadaan dowladeenii hadda waxbay qabatay oo sidii hore ma ahan oo manhajkii wixii afka soomaaliga in laga maarmaan u yahay yaa la ogaaday laakiin waxaan rajeynaya in intaan inka badan in afka soomaaliga lasii horumariyo horumarintaasna laga bilaabo ugu horeen waxyaalaha soo baxa xogaha soo baxo ama warbixinaha soo baxa dowladda ay soo bixiso ay soo saarto qaarkooda intooda ama intooda badanba waxaa la dhihi karaa waxay ku qoran yihin af ingiriisi ku qoran yihiin taasna waxay keenaysaa marka ardaygii soo dhalinyartii soo kaceysa in afkoodiiba ay noqdaan kuwa marti ka ah maadaama wax walba noqdaan afkii ingiriiska ama luuqadihii kale low ay ku qoran yihiin marka ugu yaraan horta in laga soo bilaabo barnaamijyada dowladda ka soo baxo qoraalaha dowladda ka soo baxo warbixinada ka soo baxo dhammaan inay noqdaan kuwa af soomaali ah iskuulaadkiina af soomaaligii lagu tayeeyo macalimiinta af soomaaliga la toobaro marr qaar waxaa laga yaaba macalinkii af soomaaliga dhigayey oo iskuulka dhigayey isaga xitaa inuusan tobabarka iyo af soomaaligii uusan qabin oo ardaydiiba laga yaaba inuusan wax badan dhaamin taasina waxaa sababeysa isiga muusan kusoo dhiganin af soomaali waxuusan kuma soo dhiganin ama ingiriisuu kusoo dhigtay ama carabiyu kusoo dhigtay marka macalinkaas ingiriis wax kusoo bartay ama carabi kusoo bartay ayaa waxay noqotay in isiga uu dhigo afkii soomaaliga taasina waxay sababaysaa in ardaydii isigaba aysan waxba isdhaamin marka waa in dib loo noqdaa macalimiinta la tayeeyaa siminaaro loo sameeyaa training loo sameeya tobabaro loo sameeyaa tobabaradaasa marka waxay noqonaysaa in macalimiintii afka soomaaligooda kor loogu soo qaado si hadhow ayagana waxay ardayda u sheegayan inay noqdaan xog muhiim ah oo wanaagsan oo ka turjumayso sidii af soomaali saxan oo u noqdo af soomaali saxan oo ardayda lagu soo kabciyo taasaan dhihi lahay aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir waan kaaga mahad celinayaa sida aad uga warcelisay su-aashii ugu horeysay ee aanu markaasi barnaamijka kusoo qaadano su-aashan waxay ahaan doontaa su-aal markaasi dhammaantiin idin dhex taalla waxaan rabaa inaan u gudbo qofka xiga oo ah cabdirasaaq cabdirasaaq soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim aad baa u dhowahay waxaan anigu ku fikirahay walaalkii cabdiqaadir waana siduu ka dhawaajiyey uu sheegay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal hadda markii la fiiriy soomaaliya ihtimaam ma siiyaan luqadooda qofka markuu wadankiisa iyo wixiisa luqadiisa u ihtimaam siiyo waxbayn ahaad lahayd marka boqolkiiba sagaashan dadka waxay siiyaan ingiriiska carabiga iyo baandooyin kale hadda xataa waxaa arkaa iskuulaad qaara lagu dhigo sawaaxiliga qaarna faransiiska boqolkiiba sagaashan sagaal macalimiinta af soomaaliga dhigo badanaa ma aha macalimiin la hormariyo ama hore loo istaajiyo ama la kabo ama maxay ahayd tayo la siiyo ma aha macalinkaa soomaliya marka lulaha waxaa laga yaaba boqolkiiba sagaashan inuu luqad ahaan markuu maanta soo galaayo ilmaha dhalinyarta oo xataa iskuulaadka dhigto macalinkii waxay ka dhigayaan macalin iska xoogaa easy easy ah sababtoo ah maba fikradooda ma noqonayso mid macalin afka soomaaliga soo gal markii in lagu farxay aheyd oo macalinkeena soo dhawow lasoo dhaweeyo fasalka loo buuxiyo lagamana laal markii la arka macalinka inuu afka soomaaliya dhigayo dadka badanaa dhalinyarta waxay sameynayaan banaanka uga wada baxayaan maadaama macalimiinta qaar hadda macalinka physics ka dhigayo kale ee ihtimaamka siiyaan ama luqadaha kale ma fahamti marka ani waxaan dhihi lahaa walaalkii cabdiqaadir aan ku fikirahay waana run wax walbuu ka dhawaajiyey mahadsanid cabdirasaaq haye cabdirashiid adiga maxaad ku dar lahayd maamaa waxa maqli jiray anaa hadle looma hadl anaa dhiman looma hadlee waxbaa haraa mataqaanaa loo hadla sidaas daraadeed wixii dhimanaa dhamaystiri doonaa luqadda afka soomaaliga dhallinyarada soomaaliyeed run ahaantii ma aha kuwa hadda u soo jeedaba in afka soomaaliga ama ma dareensanaba luqadeena soomaaliga inay ihtimaam weyn ee leedahay muhiimad gaar ee leedahay soomaalinimadii wadanimadii zaa'idkeed ayaa jirin wadanka sidaas daraaddeed xataa waxaa waaye dhibaatooyinka ugu badan oo luqadda soomaaliga lagala kulmayo waxay tahay qofkii u baahda maanta inuu sii fiixaraysto luqad soomaaliya maku xaraysanayo qofkii u baahdo goobaha shaqada dowladda iyo goobaha shaqooyinka ee wasaaradaha dooraha goobaha shaqooyinka ee mataqaanaa hay-adaha dhammaantood luqad soomaaliya ma laga yaabo in mataqaana lagugu qaabilo hadday luqadaad ingiliishka ahay tahay waa lagu qaadana waxaa dhihi karaa burburka afka soomaaliga waxaa ka qeyb qaadanayo hay-adaha dalka jooga maxaa yeele qof walboo soomaaliya wuxuu rabaa inuu shaqaysto hay-adihii uu shaqada ka doonan lahaa ma la rabo qofka soomaaliga inuu ku hadlo mataqaanaa af ingiriiskaas inuu ku hadlaa la rabaa hadduu warbixin ribood dhiibayo af ingiriis inuu ku gudbiyaa la rabaa een waxaad waxaa arkaysaa dowladda dowladdeenan haddeetan oo ah hogaankii ugu sareeyey iyaga dhexdooda xataa fariimaha inay isku gudbinayaan afka ingiliishka ee af soomaali iskugu gudbineen sidaa daraaddeed haddii la rabo afka soomaaliga in kor loo qaado waa in laga soo bilaabo hoos iskuuladii lahajadihii mataqaana iskuuladii lagu dhigaayey maayga xataa lagu soo daro si aysan usii u baabi'in ardayda mataqaana maxaatiriga luqadihii loogu bedelo maadooyinka oo idil jaamacadaha haddana la imaado jaamacadahana saas camal iyagana een loo sameeyo nidaam afka soomaaliga ay maadooyinka ay ku bixinayaan een hay-adaha saas oo kaleet waddanka imaanayo in amar lagu siiyo ina ingiliishka ihtimaam la siino afka soomaaliga ee dadka ay kusoo dhiibi karaan c v-ga afka soomaaliga lagu wareysan karaa dhow afka soomaaliga lagu shaqaaleysiin karo marka beskaas markii laga soo bilaabo oo saas loosoo dhameeyo waxaas leeyahay luqadii way dhismaysaa laakiinse hadda waxaad moodaa in arrinkaas loo soo jeedin luqadii afka soomaaligaba yacni danba laga lahayn dan iyo muraad laga lahayn marka waxaa rajeynayaa in mataqaana warbixinadeena markii ay dhegeystaan waxba dowladda isbeddel ay sameyn doonaan insha allahu tacaala intaasaa ku dara waayahay waad mahadsantihiin waxaan rabaa inaan intaasi kaga gudubno su-aashii dhextaalka ahayd ee aan dhammaantiin idin weydiiyey ee ku saabsaneyd dhalinyarada soomaaliyeed diyaar muu yihiin xilligan inay ka qayb qaataan horumarinta afka soomaaliga waayahay waxaan rabaa inaan kusoo noqdo cabduqaadir cabduqaadir su-aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay taariikh ahaan goorma ayay markaasi soo bilaabatay afka soomaaliga markii dib aynu u eegno taariikhda bismillaah horta afka soomaaliga muddo fog ayay soo bilaabatay taariikhdiisa in lagu fikiro in la qoro inkastoo soo muddo heerar badan ee soo martay laakiin xilligii ugu horeysay ee af soomaaliga in la qoro oo dalka uu lahaado wax qoran lagu fikiro waxay ahayd kun sagaal boqol iyo labaatankii heerar badanna wuu soo maray afkii kun sagaal boqol iyo kontonkii marar qaar guddiyaa la sameeyey ilaa lixdankii waxaa jiray guddiya la sameeyey kuwaasoo tallaabo qaaday qaabkii af soomaaliga lagu qori lahaay inkastoo doodahoodii ay ku dhammaadeen kala dhinac ayagoo istaagay qaybna ay istaageen afka soomaaliga waxaan ku qoraynaa laatiin oo qaybna ay istaageen waxaan ku qoraynaa carabi xitaa la gaaray in dad badan ay ku mudaaharaadaan masaajidadii laga kacay dadkii ay istaagaan ay dhahaan aftaas afka soomaaliga in lagu qoro laatiin ma ahan arrin islaamnimo ah xataa masaajidihii qaar culimmadii ay istaagaan ay dhahaan laatiin ma ahan afka in lagu qoro waa in lagu qoro afka carabiga owaagaase waxay dhaheen balaatiin waxaa lala jeedaa laadiin oo macnaa waxaan diinba lahayn dadaanba diin lahayn ayaa lala jeedaa taasaa waxay sababta marka haddana in qabsigaas uu noqdo in guddigii u xil saarnay af soomaaliga ay noqdaan in macnaha waxba ay ku heshiin waayaan uu noqday tayadii guddigii iyo heerkii waxba wax qoristoodii uu dib u dhaco ilaa markii dambe haddana dib loo aasaaso guddigii xilligii kacaankii haddana dib boorka loogu jafo oo lixdan iyo sagaalkii markuu maxamed siyaad bare xilka qabtay ee noqotay waxyaalaha ugu muhiimsanaa uu inuu dib u qabto ama dib u saxo ay ahayd in dib loo qoro afka soomaaliga lana tayeeyo guddigii uu sameeyey guddiyadaasaa marka kun sagaal boqol tobaatan labadii ugu dambeyn ku guuleystay afka soomaaliga in la qoro ugu dambeynna ay noqoto in afka soomaaliga qoridiisa loo qaato qaab laatiin ah sida hadda uu ku qoran yahay halkaas ayay noqotay marka taariikhda soomaaliga heerarkeeda kala duwanaha uu soo maro waagii ugu horreysaan soo sheegay kun sagaal boqol iyo labaatankii inta lagu guda jiray dagaalkii koowaad adduunka ayuu soo bilowday heerar kala duwanuu soo maray laakiin ugu dambeyntii waxay noqotay in kun sagaal boqol iyo todobaatan iyo labadii afka soomaaliga lagu guulaysto qoritaankiisii kadibna halkaas noqotay in wixii kale horumarintiisii iyo wixiisii la jaan qaado laakiin barnaamijkii af soomaaliga in la qoro waxaa lagu guulaystay todobaatan iyo labadaasi ayay noqotay in afka soomaaliga si dahan ama buuxdo loo dhammaystiro mahadsanid cabduqaadir waxaan rabaa inaan siiyo cabdirashiid maxamed cabdirashiid haddii aan ku siiyo adiga imise lahjadood ayuu u kala baxaa afka soomaaliga
waa maadsan tahay mudan cabdicasiis rabbaani sida annagana lasoo baray annaga aadna ognahay laba ayuu u qaybsamaa maay iyo maxaatiri maay oo gobollada koonfureed looga hadlo intiisa badan iyo maxaatiri oo gobollada centerka iyo waqooyiga looga hadlo marka su-aashaas ay weydiisay waxaa kusoo koobaya waxa u qaybsamaan labo waxayna kala yihiin maay iyo maxaatiri cabdirasaaq hadda adiga dhankaaga aan ku siiyo dhallinyarada soomaaliyeed ee xilligan jira ma yihiin kuwo sida saxda ah u isticmaala afka soomaaliga markaad fiirisay qaab dhaqameedkooda ma yihiin kuwo sida saxda u isticmaala afka soomaaliga bismi illahi raxmaan raxiim aad baa u mahadsantaa walaalkii cabdicasiis rabbaani ma aha sababtoo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal af soomaaliga iska daayay dhaqankoodii dhalinyarta a dhume iska daaya af soomaaliga ee saxaani hadda waxaad arki boqolkiiba boqol dhalinyarta inay barnaamijyo kale ku dhaqmaan luqadaha markaa fiiriso kale may ku hadlayan hadda luqadii af soomaali iska daa luqadii kale caadiga ahaaba si kale ka noqdeen marar qaarkood markaa dhex gesho dhalinyaro afkooda markaa fiirisid ama qaabka u hadlayaan adaaba la yaabayo waxaa le iska kuwaan soomaali maaha miya qaabka markii la fiiriyo marka inay ku dhaqmaan iska daaya xataa hadda waxaa ay ku sigteen inay luqad ahaantoodii ee dhunto af soomaaliga maxaa ka mid a marka markaad fiirisay dhallinyarada tusaale soomaaliga inaysan si fiican uga hadli karin ayaad ka dhawaajisay aysan ugu dhawaaqayn tusaale ahaan oo kale marka qaabkee ayay u dhaqmaan markay rabaan inay ku hadlaan tusaale waxbay rabaa inay dalbadaan hadallada masar beebaan qaab nuucee ayay ugu dhawaaqan qaabeyshin badan waxaa lu leeyahay markii qof la hadlaya oo kale saaxib ha iga dhisno jac iga sii adiga haddii iga korbaxa maqli oo kale qaabka markaa fiirisdaa dhahdi inu iga korbax maxaa ka wadaa markaasuu ku leeya niyahow ifaham adi marka waxyaalahaasa ka mid eh hayahay waad mahadsan tahay cabdirasaaq waxaan rabaa cabdiqaadir inaan ku weydiiyo su-aashan qaabkee ayuu u faafay afka soomaaliga markii la qoray kadib qaabka uu u faafay islamarkaana wadada loo maray qaabkee ayuu ahaa afka soomaaliga sidaan ka dhawaajinay qoristiisii waxaa la dhamaystiray kunsaaaboqotoaabadii markii afka soomaaliga la qoray oo la dhamaystiray waxay noqotay in loo galo ololo dowladdii gacaanka waxay samaysay ololo maclimiin ayay tababartay dhammaan gobolada dalka ayay u kala dirtay hadday tahay tuulo hadday tahay magaalo waxay noqotay in loo kala diro macalimiin la tababaray oo tayo leh afka soomaaligana halkaa noqotay in lagu faafiyo tuulo walba iyo magaalo walba iyo nin walba beertiisii iyo geeliisii ama xoolihiisii kaleba isagoo la joogo inay noqoto in afkii loo qoro la tuso loo meeriyo oo meel walba dadka ay joogaan ay noqoto in af soomaaliga lagu baahiyo taasa waxay sud marka af soomaaliga inuu baaho oo xitaa uusan u baahnayn qofka inuu macnaha meel gaar u imaado si uu af soomaaliga u barto ay ahayd tuulo walba in macalimiin loo tababaro oo loo diro oo halkaas lagu tababaro taasaa waxay sud marka af soomaaliga inuu baaho oo dowladdii waagii waagaas jirtay kacaanka waxay siisay tixgelin weyn afka soomaaliga inuu baaho waxaana ogtihiin luuqad walba oo jirto waxay ku baahdaa in dadkeedii la baro la tayeeyo waxyaalaha lagu qoraayo kor loo qaado luuqadda keliya hadda waxyaalahay ku soo aruurtay xiliyadan dambe waxay noqoto afka luuqaddii afka soomaaliga inay ku soo aruurto keliya in lagu hadlo oo wax walboo qoran ay noqdaan luuqado kale ee lagu qoro marka waxaan rajeynayaa in waxyaalaha la qoraayo ay noqdaan kuwa kor loogu qaado afka soomaaliga hadday noqoto manaahiijteenii hadday noqoto xogihii sida hore u dhawaajinay xataa hadday noqotay bisnisyadii boorarkii dhammaan in loo bedelo af soomaaliga taasay waxay noqonaysaa afkii in kor loo qaado lakin hadda waxay noqotay islaanta tabakaayada leh in tabakaayadeeda ay ku qorato frutis ay ku qorato wixii af soomaaligiiba halkaa loo guuro taasaa marka waxay sababaysaa af soomaaliga in meeshii uu ku dhinto isticmaalkiisna uu dhinto oo waagigaasi dadaalkii loo galay maxamed siyaad bare iyo dowladdii kacaanka ay u galeen in af soomaaligii uu baaho ay noqoto marka halbacaad lagu liso maadaama wixii dowladdii ay ku dadaashay afkii la balaariyey la waasiciyey oo meel walba dadkii la baray haddii aan gacanta lagu hayninna waxay noqotay in afkii dadkii haddana aad moodi hadda waagii afka soomaaliga la qoraayay si ka daran inay noqoto dadkii inay ku ahaadaan afkii oo waxay noqoto qofkii afkii marar qaarkood waxaa dhici karto ruuxii isagoo ku hadlaya af soomaali ayaa waxaa laga yaaba ruux kaleo af soomaali ku hadlaayo inuu u baahdo in ruux kaloo kala dhex galo oo oo kala turjumo inuu u baahdo oo siiba gaar ahaan dhalinyartan dambe waxay noqotay afkooda waxay iska noqdeenba afka suuqeed oo hadalladii saxda ahaay oo caadiga ahaayba inay noqoto wax aad u yar in laga fahmo oo hadda waxaa laga yaabaa wiil iyo aabihiisaba intay iska fahmaayeen inay aad u yaraato hadday noqoto inay shan daqiiqa sheekaystaan inay tahayba laga yaaba in aad isku fahmi waayaan oo wiilkan uu leeyahay aaba maxay dhahday aabihin uu leeyahay maxaa dhahday taasaa marka waxay sababtay in wiilkii iyo aabihiisba ay noqdaanba kala luuqad ay noqdaanba maadaama fartii aysan jirin wax horumarinaayo iyo wax kor u qaadayo aysan jirin taasaa marka waxay keentay in afkii halkaas uu ku dhinto luuqad walbana waxaa horumariyay dalkooda horumariyay ummad walba luuqadeeda ayadaa horumariso haddii ummadda ay ka seexato luuqadeeda de waxay noqonaysaa in hadhow la dhaho far soomaaliya af soomaaliya jiri jira waagaas oo loogu hadli jiray geeska africa iyay noqonaysaa inay tagto marka waxaan rajeynaya afkaas in la horumariyo dowlad iyo shacab iyo macalimiin iyo dhammaan ruux walba intii kaga soo aadan uu ka hormariyo inta kaga soo aadan waxaa waxaa kow ka ah isaga inuu barto qofka af soomaaliga uu isaga u barto waxa uu ku hadlaya inay noqdaa macnaa wax la fahmi karo oo saxan oo afkii saxda ahaa intuu ka raadin karo uu ka raadiyo oo hadalladan suuqa ah oo geb- gebigisii iyo eh, iga duruq iyo ma- maxaa leeyahay iyo waxyaalahan af soomaaliga hadda aan eh, iga- eh, kor kor u bax iyo waxyaalahan iska hadda uu aad ka hooseeyo ay noqota in in lagu hadlayo macnaha dib loo bedelo oo manaahijtaasna la soo tayeeyo ardayda si loo baro f- afka soomaaliga taasna waxaan isle- waxaan isdhihi karaa in- in dib waa lagu soo celin karaa horumarintii af soomaaliga uu sameeyey waagii hore كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareere xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhammayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaane ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayay waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay ha nagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheela tiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo sameynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa deegaanka weedow ee duleedka muqdisho halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shirkore gaar ahaan agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة مدرسة القرآن madrasadan magaceeda waxaa leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da-dooda u dhexayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardaydaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur-aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaana u raacinaa maadooyinka asaasiga ah sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardayda qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home synis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaadada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinay muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafad xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dheggan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xidhiiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن صح صح صح صح alhaadi herbal medicine dhammaan cudurrada dadkeennu ay la dhibtoodeenu dhuunigii u diiday dhakhaatiirta alhaadii baa dhabar jarayo dhaqso inay uga dabiibaan dhalaal walbaa heegan u ah dadow u dhaqaaqa oo dhanna ha u dhaafinina baabasiir haddaad la dhibtooto dhaqaaqii kuu diideeg fashinna uu kuu dheeriyaho aad la dhalan dooshaa dhakhaatiirta alhaadii baa dhaqso kaaga dabiibayay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin shaybaar dhammaystiran dhammaan cudurrada jirkaada ku dhuunta dhibicdhibic u soo saaraa iyo daawooyin dhaxalgal ahoo dhir fareesha laga soo dhiraandhiriyey alhaadii herbal medicine baa dhalaal walbaa kuu diyaarshay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin alhaadi herbal medicine oo u heegan ah daryeelkaaga cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid ah baabasiirka noociisa kala duwan qalliin la'aan igfishinka yiridka suuska umulsubyaanka dabaysha caadawareerka hamiirida kobcinta ugxaanta iyo daweynta waxyaabaha keena minidegdega sidoo kale cudurrada ay xaruntu idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah malaariyada tiifowga gaaska xasaasiyadda cambaarta roomatisimka iyo isfiilitada alhaadi herbal medicine waxay kuu diyaarisay toobin casri ah iyadoona ragga uu toobayo dr axmed cali nuur oo leh khibrad sideed sano ah halka dumarkana ay toobayso dhakhtar dumarka u qaasa dhammaan cudurradaas waxay xarunta idinkaga dabiibaysaa daawooyin laga sameeyey dhir freesha alhaadii herbal medicine waxa ay ku taallaa waddada labaad ee isgoyska bakaaraha toosna u gasha bacadlaha dharka wixii faahfaahin intaa ka badan kala xidhiir eber lix hal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal صح صح صح صح الفجر الباسم قادم hoodi hoodi hoodeen aw qasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid aw qasino waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga abow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsiiy khayr allaha ku siiya aab waan ku socdaayo u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiya aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u mariyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuun nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labayg iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhaxaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga abow taleefonka noogu qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal الفجر الباسم قادم
cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
reediyow himilo boqol laba dhibic shan megahertis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaan ku guda jirnaa oo aannu ku eegayno horumarinta afkeenna soomaaliga kaalin ceenkeea ay kaga jiraan dhallinyarada waxbaratay markan waxaan rabaa inaan siiyo cabdirashiid maxamed cabdirashiid sidee ayay ku noqon kartaa lahjadda maxaa tiriga midda loogu isticmaalka badan yahay guud ahaan gobollada dalka maasan tahay abdiciis arbaani asbaabaha ugu waaweyn ee ku faafta waxaa ka mid ah dadka intooda badan boqolkiiba sagaashan inay yihiin dad maxaatiri ay ku hadlaan yacni gobolka banaadir waa meesha ay ku kulmaan dhammaan dadka ka imaado gobolada oo dhan sidaas daraaddeed gobolka banaadir maadaama ay u badan tahay dadka ugu badan boqolkiiba sagaashan ay ku hadlaan maxaatiri sidaas daraaddeed ayay mataqaanaa ugu tiro badatay ee u koobnaatay hal gobol in looga hadlo maayo inta kaleetana maxaa tiri looga hadlo marka sidaas daraaddeed haddii dhammaan yacni may maa iyo maxaa tiri isku mid waxay ku noqon kartaa haddii lacala laga dhigi lahaa in sida waxyaabaha mataqaanaa jaa- iskuullada lagu dhigo in yacni lahjadaas lagu soo daro maxaa yeelay lahjada ku qoran iskuullada ha ku soo baranay anaga iskuulaha waxbarasho laga soo bilaabo qof walba oo dhallinyaro ah oo wax barta maanta waxa wax kasoo bilaabo waa iskuul iyo society bulshada aa dhexgelaysid bulshada aa dhexgelaysid iyo iskuulkaa wax kusoo baranaysid haddii iskuulkii iskuulladii intooda badan maxaa tiri lagu dhigo oo aada arkeyninba iskuul maaya lagu dhigayo xitaa gobolada waqooyi gobolada koonfureed oo haddaad tagto een, m- ma lagu dhigo maxa- maay ma lagu dhigo maxaa tiri aa loogu aa loogu dhigaa qofka ku hadlaayo macalinka laga yaabo inuu maay u yahay wuxuu u sharaxayan in ay ku qoran yihiin maxaa tiri sidaas daraaddeed een, eh, iskuulka markii laga soo bilaabo iskuullada waxaa lagu soo dhigayay maxaa tiri aa lagu soo dhigayay dhammaan goboladan dadka imaanaya waxay imaan jireen magaalada si ay wax u bartaan een, marka waxay ku baranayaan maxaa tiriya ku baranayaan macalinkoodii maxaa tiri waaye casharada ay qaadanayaan maxaa tiri waaye sidaas daraaddeed waxaa fara badatay marka boqolkiiba sagaashan waxay noqotay in dadkii dhammaantood ay ku wada hadlaan luqadda lahjadda afka soomaaliga ee maxaa tiri waayahay adigaa mudan n cabdirasaaq waxaan rabaa inaan ku weydiiyo n ah, maxaa caqabadaha oo ka hortaagan xilligan dhallinyarada soomaaliyeed inay afkooda ku hadlaan sida saxdana uga hadlaan islamarkaana ay horumariyaan maxaa caqabadaha oo ka hortaagan mid iyo laba adoo noo sheegay
Eh, bismi illahi raxmaan raxiim aad baa u mahadsan tahay su-aal muhiimna waa i weydiisay En, caqabado badanaa ka hortaagan inay afka soomaaliga ay ku horumariyaan dhalinyarta hadda En, horta wadanka markuu kor istaag uu sameeyo uu luqadda si horumariyo ayaa dhalinyarta horumari karaan Eh, ama wacyigelin sidii hadda kahor uu sameeyey kale eh, aadan cabdulle cusmaan oo kale wuxuu sameeyo kale duu sameyn lahaa ama ololahaas camal la sameyn lahaa caqli ahaaneed laakiinse mid hadda ee dowladda usoo jeedana ma aha dhalinyartana wax hadda hor u kac ay sameyn karaan ma jiro Eh, caqabadaha haddii la tilmaamana caqabado dhowr caqabadood waaye Eh, dhalinyartiyo badanaa hadda isku dhiibeen barnaamijyo kale iyo diaspora u wadanka usoo bateen oo luqadiiba way ku ciyaarayaanba Eh, eh, adi adi maxaa tiri alugaal iskaa leeyahay afkiiba maxaa war waxaa maxaa afkiiba ku hadlaya maxaa waa leedahay adi qaab ahaan markaa fiirisidna waxaa leedahay dadkan ma dad wadan shisheeye ka imaado oo kale waa marka saasaa keenaysa boqol kiiba sagaashan aadna waa mahadsantahay waayahay n ah, cabdiqaadir markaan haddaan dhankaaga soo eego n ah, xilligan la taagan yahay markaad fiiriso afka soomaaliga yaad isdhihi lahayd allay lehe waxay u yihiin lafdhabar Een, horta afka soomaaliga ee mar walba een, suugaanta waxyaalaha waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu badan oo afafka lagu hormariyo Een, suugaanteena hadda waxay noqotaa mid af soomaaliga ay ku sii yar tahay Een, wacyiga inta badan ee bulshada een, ama hadday tahay suugaanta meelaha inta badan ee waxay u- ay ka qaataan hadday tahay een, een, een, een, een, ereyada een, meelahay ka qaataan inta badan su- suugaantii gabayadii hadda gabayo intii hore mooye gabay hadda cusub ragga oo alifaayo ma jiro Een, dhanka kale waxyaalaha hadda ilmaha ay ku hadaaqaan waxyaalaha hadda muusikada iyo wax kuma- kuma xusno ereyo hadda saxsan oo af soomaaliga saxan kuma kuma xusno marka taasaa waxay sababtay in macnaha in- in soomaaligii hoos u aado laakiin sidai ahaataba lafdhabarka wax walba oo horumarin ah waxaa lafdhabar u ah ummad walba waxaa lafdhabar u ah xukuumadda maanaa xukuumadda waa midda hagta dadka maanaa bulshada inteeda kale waa iska waa nin walba macnaha in in in qaabka uu noloshiisa kusoo dhacsan lahay unbuu ka fikiraa ee horumarin kale iyo ee qaabkee af lagu horumariyaa iyo qaabkee arrintaa lagu horumariyaa iyo hadda qof hadda si gaar inuu xog u- awood u saaro uu ku- ka fikiro inay jirto uma maleeyo mana awoodoba qofka inuu shaqsigiisa uu ka fikiro sidee af soomaaliga aan ku horumariyaa iyo taa hore u sheeg macnaa qofka inuu nafsadiisa horumariyo wixii cilmi uu barto afka soomaaliga uu barto uu isiga ishorumariyo waa wax jiro laakiin afka soomaaliga in la horumariyo iyo wax walba horumar ah waxay ka bilowdaan xukuumadda in xukuumadda hadday u istaagto af soomaaliga in la horumariyo een, een, een, la furo een, tiyaatarkii een, qa- riwaayadihii afka soomaaliga lagu j- lagu horumarinayay iyo ruwa- een, lu- ru- sheekooyinkii la alifo een, afka soomaaliga sida wanaagsanaa ugu- lagu fahmi jiray een, suugaantii gabayadii wixii een, la furo tiyaatarkii dadkii la la xulo een, lagu tartamo een, wixii een, ga- gabayahaayo wax- dhammaan wixii dhaqmadii ay lahayd ee s- wadanka uu lahaay la helo dad macnaha in in ku tartamo xaggaa laga soo baxo dadkii eh, la weecigeliyo riwaayada afka soomaaliga ee kor loo qaada la sameeyo dadka markaas waxay noqon lahayd ayagaa macnaha intii kale ay noqon lahayd in ayagana ay intaas ku hadaaqaan laakiin hadda waxay noqotay dhalinyartii dadkii inay ku hadaaqaan waxa af soomaaliga aan saxda ahay oo aan waxba kaga jirinba oo heesahan dambe sidoo kaleba ayadoo hees mar walba in la dhegeysta aysan ahayn wax saxsan laakiin waa way sii kala daran yihiinba hadda ereyadan waxay iska noqdeen ereyo inta badan ee gabadha jirkeeda un lagu ammaanayo oo kanee tahay iyo ee korusaa tahay iyo ee nisaanaa tahay iyo inay noqoto laakiin ereyadii hore inta badan waxay aan jireen kuwa si caadi ah haddii wax la ammaanayo si caadi loo ammaano ama geela lagu ammaano ama dhirtii lagu ammaano ama si kale lagu ammaano ama qofka sar- si sarbeeban lagu ammaano oo erey macnaha oo caadi oo anshaxaysan ay noqoto ay ahayd wixii la- la- wixii la- la- la- ay dadka ay qaadi jireen ay qaadaan noocay ahaataba hadday dhaanta tahay hadday heese kale tahay ay ahaayeen laakiin hadda waxay noqotay waxyaalihii suugaanta oo idil inay noqdaan macnaha in ammaan qofeed in la ammaano oo jirka qofka in la ammaano keliya in wixiiba lagu soo koobo afkii soomaaligan uu noqday in aad u hoos maro marka waxaan soo jeedin lahay in xukuumadda qaabkii loo tayeyn lahay loo horumarin lahay afkeena inay xil iska saarto ile shacab mar walba waa waa waa wixii la soo gaarsiiyey inbuu sii qaadaa dowladda ayaa loogu fadhiyaa isleeyahay in arrintaas ay sii horumariso ee dadaal badan ay ku bixiso qaabkee markaa dadaal badan loogu bixin karaa adigoo soo koobaya een cabdiqaadir sidaan hore u dhawaajiyey macnaha in la raadiyo een, een, manaahiij wanaagsan ee, la- buwaag wanaagsan la sameeyo macalimiin la tababaro buwaag loo qoro een, ardaydii dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe dugsiga sare halkaa laga soo kor loogu soo qaado een, buwaagtaas lasoo kiciyo oo ardaydaas markii buwaag wanaagsan iyo macalimiin tababaran iyo buwaag ay isku helaan oo far farta afka soomaaliga si wanaagsan uu qoran yahay la isku helaan taas waxay sababaysaa marka in afkii soomaaliga uu soo aado ee, meesha meel ka baxsan oo ma ka sareysa uu aado dhan kale maadooyinka hadda ay eh, afka kale ku qoran ingiliis ku qoran la turjumo ee, tusaale ahaan hadda xisaabaadkii oo kale kemistrigii wixii in dib loo turjumo oo loo oo n- loo tayeeyo afkii soomaaliga lagu qoro oo maadooyinkii dhan ay noqdaan kuwa af soomaali ah ee mar qaar waxaa laga yaabaa inuu qofka isweydiiyo haddii maadooyinkoodil af soomaali laga dhigo hadhow qofka hadday noqoto inuu jaamacad aado een, qaabku wax u baranayaa ma ummad walba ummad walba wadankii macnaa ummad walba luuqadeeda ayay isku ardayda iskuulaadka ay u dhigaan hadhow qofka wixii uu ama ama ingiriis ha barto ama carabi ha barto ama luuqado kale ha barto hadhow wixii uu ku darsanayo isiga ha ku darsado jaamacad intuu aadin es- en- en- sanadka sanadka uu intuusan jaamacad aadin kahor hal sano lu- luuqad waro inuu wax ku barto jaamacadda ha ha ha galo oo dib ha u akhristo Een, taas waa waa guriyada laakiin in inta iskuulka la joogo ay noqoto waxa ugu badan ee ardayda loo dhigo inay noqoto af soomaaliga oo maadooyinkan la dhigo tobanka maada labaiyo tobanka maada hadba inta maada la dhigo boqolkiiba siddeetan ama sagaashan ay noqdaan afka soomaaliga taas waxay sababi kartaa in af soomaaliga kor loo soo qaado laakiin hadda af soomaaliga waa ka maada ahaan ayuu u jiraa inkastoo hadda maadooyin qaar hist- eh, juqraafiga iyo taariikhda dib loo qoray oo af soomaaliya laga dhigay marka waa waa horumar la gaaray maadooyinka kale ayagana dib in loo qoro oo af soomaaliga laga dhigo taas waxay noqonaysaa marka wax ugu badan oo qofka uu dhiganayo haddii ay noqoto afka soomaaliga ee, uma baahna marka horumarinkan uma baahna qofka isagaa waxay noqonaysaa in afkii si wanaagsan uu u barto laakiin haddii ay noqoto in afkii iskuulaadkiiba aan lagu dhigin marka wixii suuqa lagu bartay waa iska noqonayaan un keliya af suuqeed oo iska hooseeya ayay noqonayaan oo wax badan oo naxba ama wax walba wax badan oo us- aan ka hagaagsanin ayay noqonaysaa afka marka waxaa lagu hagaajin karaa in muqarariyo iyo macalimiin wanaagsan la helo aad baad umahadsan tahay een cabdiqaadir een cabdirasaaq waxaan rabaa inaan ku weydiiyo een su-aal adiga shakhsi ahaantaada kugu saabsan ee dhinaca kalena ay jiri karto inaad noo tilmaamto haddii aad aragtay qof tallaabadaas oo kale sameeyey ee waxaan rabaa inaan ku weydiiyo weliga ayaa lahaa inta shaqo een ay soo bandhigeen cidaadno ta noqoto qolyaha u n ka ha noqdaan ama qolyo kaleba in een cv-gaaga aada af soomaali inta ku qorto aada u dirto weli ma dhacday haddaysan dhicinse qof sidaas sameeyey een ma haysaa Een, aad baa u mahadsan tahay Een, horta ilama aha an weli inaan qoray c v aan ku qoray af soomaali aan dhiibay ma jirto Een, qof kale oo dhiibana ma jiro sababtoo eh horta waaba la cabsanaabo dadka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ee, ama dhalinyarta badankood ee, ma laga yaabo horta inay warqad inay ku qoraan c v gooda af soomaali ayadoo ah ee dhahaan niyaho waa kanaa af soomaali waaye een, shaqa u baahanah sababta qofka waa mar uu- uu uu geesinimaas uu leeyahay ee- ee- ee samey karaan balse qof la dhaho inuu warqaduu dhiibay asagoo c v af soomaalina ku qoray dhiibay uu dhaho warqadan waa kana c v a rabaa oo waxaa rabaa shaqa ku rabaa oo af soomaalina ku qoro in wuxuu og yahay looga soo jawaabeynin insaan loo fiira dhahay adi ma maxaa ku daraaday waxaan maxay yihiin af soomaaligan asoo qortan muxuu yahay waxaa dadka badanaa cv-ga naga qaadayo dad waxaa waaye sharaf raadinayo ama is- ama isgadayo mar- boqolkiiba sagaashan marka la fiiriyo ee mehe qof ma aha oo liskaga dhiibi kara maha cv-ga mideeda qofka markuu cv geysanayo asiga horta inuu iska fikiro waa maalin dhan ilaa habeenka uu saan saam waxyeel saam aa lagu soo celiya asi asaa fikirsan marka nin saas u fikirsan nin hadda geesnimaas leh inuu warqad dhiibo ayadoo cv-giisu af soomaali ku qoran yahay uu dhiibo u dhawar shaqaan shaqaan ku rabaa inay dhacaysa lama aha ama qof saas sameeye inuu jiro oo hadda soomaali joogo ilama aha
cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayneen ka habsanay dunidu inaga u dambayneen calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kaswadaag oo aanu toddobaadkan ku eegaynay horumarinta afkeenna soomaaliga kaalin caynkee ah ay kaga jiraan dhallinyarada waxbaratay waxaa barnaamijka igala qayb galay cabdiqaadir sheekh axmed cabdirashiid maxamed iyo cabdirasaaq xaaji axmed oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed farsamadu waxa uu ahaa ibraahim cali soo saarista iyo tabintu waa anigoo rabbaani ah tan iyo intaannu ku kulmi doono toddobaadka xiga qaybta labaad ee isla barnaamijkan mawduuciisa waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano allah
cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayneen ka habsanay dunidu inaga u dambayneen